jazahu allahu khayran sheekhana qofkii su-aal qaba insha allahu sheekha wuu weydiin karaa aduu su-aasha soo gaabinaya qof walowba
baarak allah fiik allah yajzika alkhayr runtii waxa waaye sida uu shiikhu sheegay meeshan soomaaliya waxa ka jiro nin walba waa ogyahay wacdina waa u baahan yihiin wax sheegna waa u baahan yihiin waana loo sheegay wayna gaartay waana la gaarsiiyaa qofkii daaci ahna mar kastaba kama daalo inuu wax u diraayo rasaa'il u diro la hadlo khayrka u sheego kama noogayo laakiin idinka meeshan aad joogtaan runtii waxa weeye waa ceeb waaye masaajidii oo la kala gubo lagu diriro warka uu shiikhu sheegayo waa hadal saxa wey marka waxa wadaadada meesha joogay ee halkan jooga oo mashaa'ikhda dadka u ahow bal waxa weeye way fiicnaan lahayd wadaadadii waa ii yimaadeen meesha la yidhaahdo minneabolis joogay a'immadoodii oo dhan waa ii wada yimaadeen kelimadna waa u jeediyey ballanna waa galnay inay dadka kale qoqobka ka daayaan oo manhajkaa saxda ay ku walaaloobaan oo iswalaalaystaan idinkana waxaan leeyahay bal a'immadii aniga hadda ma wada aqaane masaajidkan waa kii labaad oon imaado kii labaad oo aan imaado masjid saxaaba kana ii labay marka masaajidda dadka joogay hadday wakhti la heli karo inta laisku keeno aan wada hadalno oo runta aan isku sheegno si dadka masaakiinta iyo carruurta xabsiyada ku jirto ay u badbaadaan oo ilaahay u badbaadiye subxaana wa tacaala inay ayagu walaaloobaan caamadii siay u badbaado dumarku siay u badbaadaan inay ayaga walaaloobaan dacwo waaxidana ay yeeshaan soomaaliyana runtii maanta ninkii jabhad kale kasii sameeyo oo yidhaahda jabhadaan ka samaynayaho waxbaan ku islaaxini ruqcada unbuu sii waasicinaya fitnada unbaa kusii waasacayso wax maaragta sababta ummad midaysanoo wada jirtaa maba haysidba ummad midaysan oo aad ku maaragtay ku dabafayshaan ma jiro keliya waxaan dhihi laha haddii maanta dadka magaca dowladda wata ee dad awood lahoo jiro oo magaciisii ahaan lahayeenoo meel xoog la ay haystaanoo waa la dhihi lahaa dadkaas bal hala taageero magac dowladeed ayagaa watay halla iyado waa la dhihi lahaa laakiin ayagii laftoodii baa laba kilomitray fadhiyaan baa la yidhahda tabar ay leeyihiin aanan jirin oo madaxdoodii taangiyada lagu ilaaliyaayo taang gudaha ka galayo marka ilaahay aan u ducayno aan u ducayno allah aan u barino inuu ilaahay dhibka ka qaado annagana aan dhibkeenna ka haysanno yaanan maaragtay ra'yi iyo caqli iyo midna yaanan ku ayidin sidii aan hore u lahaa iyo xoolo toona aan u ducayno haddaan wax ka qaban karno oon awooddeedii leennahayna meel walba dadka intay iskaga yimaadaan ha la aado oo dabkaas sidii loo damin karo magaalo kasta ha ku tala gasho in la damiyo dadka muslimiinta waxa dhexdooda ku jiro wallahu aclam allahu aclam sheekh wax waa fitan waaye fitantana ma lama kala xukumo hebel iyo hebela khaldan iyo lama dhihi karo sababta waxaan leeyahay u ihi hadalkaas markay wakhtiga fitanka joogaan hadda wixii dhintay haddii laga heshiiyo maalan oo dadku iska dileen diya looma kala qaado shareecada markii fitanka noocaasoo kala yimaado intaasaa dhimatay reer hebeloo diyadaa bixiya iyo urur hebeloo diyadaa bixi iyo intaa ha laguu qisaasay iyo lama yidhaahdo hayshaad bay culammada ku magacaabaan wakhtigaa fitanka wixii dhacay way dhaceen waa lagu kala tagaa bas dib dambe looma albaabkeeda waa la xiraa marka lama yidhaahdo qoladaasaa xaq iyo qoladaasaa wadata iyo midna looma jeedo weyaan waa fitno fitnadana ha laga fogaado wey allahu aclam aamiin insha allah waa gartay baarak allah fiik su-aashu hore wuxuu yidhi qofkii adiga ku soo maago oo inuu adiga ku dilo doonayo ood ahbiso oo ummadda u sheegto oo xool ha ha qofka adiga iska ehbiso dulmi kuugu yimaado ma iska difaaci kartaa wey madmuunka sidaas wey talabaadna waxa weeyaan waalidka oo dhintay ee sadaqa ma u bixin kartaa oo wax anfaco ama quraan ma u akhrin kartaa ama maaragtay wax u muahid ma u bixin kartaa su-aasha koobaad waxa weeye qofka markii la dulmiyo madluumka ah ee la dulminayo laba shayba waa u bannaan tahay haddii qofka keligiis la dulmiyo gurigaaga lagugu yimaado waa kuu bannaan tahay laba shay waa kuu bannaan tahay inaad cabdullaahi almaqtuul noqoto oo kaa daalimkaa intu ku dilo naftaada uu gooyo ilaahay qiyaamo aad kula xisaabtanto waa leedahay waxaa marna la ogolaanaynin inaad dhiibto nafta waa dhiibi kartaa laakiin cirdiga ma dhiibayso dumarka lama ogola dumarka inaad tidhaahdid waa maaragtay waa kufsanina markuu yidhaahdo waa inaad dhimataa oo qofka la dagaalantaa marka taa waa kuu bannaan tahay waxaa kaloo kuu bannaan inaad isdifaacdo ayadana xaqa u leedahay qofka xaqa u leeyaha gurigaada markii lagugu yimaado naftaada lagugu yimaado qofka ku dilaya xaqa u leedahay inaad iska difaacdo taasna nusuusay leedahay oo qofka maalkiisa iyo naftiisa iyo diinkiisa u dagaalamayo haddii qofka uu dilo waxa weeye qofkii dilaahi kan dilay waxa weeye waa ahlu naar wey haddii asaga uu dilo asagoo isdifaacaya ou dhintana kaa la dilo kaa laftiisa waa naaruu gelayaa weeyaan qofkaan la dilayna shahiid buu noqonaya haddii oo kii lasoo weeraray oo madluumka ahaa haddii la dilo shahiid buu noqonaya marka masaladaasi waxa weeye wakhtiga fitanka markuu jiro badanaaba waxaa la yidhahdaa xataa lisma difaaca waa laga xaroodaa sida nabiylahi maxamed uu tilmaamay kun cabdallaahi almaqtuul addoonka ilaahay la dilaya noqo marka laakiin xaqu dafcina waa leedaha waa isdifaaci kartaa sida fadliga badanna waxa weeye yacni wanaagsan haddaysan cirdiga aysan ahayn maalkaaga iyo naftaada uu yahay haddaad rabto fitnada saadan uga qayb qaadan ninka ha ku dilo dembigaaga ha la noqdo adduun iyo aakhira waa kala badan yihiin aakhiraad ilaahay uu maaragtay kaaga jazaynaya oo xaqiisa aad xaqaada aad ka heli doontaa su-aasha labaad sadaqada waalidka waa loo bixiyaa way bannaan tahay in loo dhiibo waa loo sadaqeeya sadaqada way gaartaa ducada way gaartaa yacni maaragtay qiraa'at alqur'aanka oo waalidka loo akhriyo wuu gaaraa laakiin waxa u bixinayo ducada dadka muslimiinta hadday u duceeyaan amwaadda way gaaraysaa amaa maaragtay qiraa'at alqur'aan marka la yidhaahdo qur'aanka adiga haddii aad akhriso oo waalidkaa aa u akhriso adiga waalidkaa way gaaraysaa sababta kasabkiisii baa tahay wuxuu nabigeenna yidhi alwaladu min kasabi abiih waalidkaa kasabkiisii baa tahay way gaaraysaa qur-aanka u akhriso laakiin haddaa wadaaddo soo karayso oo tiraa guriga imaada oo raashin aa siiso oo tiraahdo qur-aan akhriya waalidkay u akhriya culummadu oo weliba madhabkeenna madhab shaafici imaamu shaafici oo u horeeyo waxay leeyihiin qur-aankaas ma gaarayo waalidka ma gaarayo sababta camalkiisii ka mid ma aha daduu soo kareeyey oo meeshaan keenay dadkaasaa qur-aanka akhriyey marka camalkiisi ka mid ma ahee waxa gaaraya qofka waa camalkiisa weeyaan waxaa ka fiirisaan kitaabka ibnu kaiirka tafsiirkiisa ood ogtiin alimaam ibnu kaiir waa shaafici weeye inkastuu muxadid yahay oo aanan mutacasib oo madhabiya madhabi uusan ahayn kitaabka ibnu kaiirka aayaddan fii suurati najmi ku jirto oo ilaahay uu leeyahay waan laysa lilinsaani ilaa maa saca aayaddaas waan laysa lilinsaani ilaa maa saca qowlka imaam shaafic soo guurinaya sadaqada oo qur-aanka kale ee amwaadda qofka asaga uu dhalay aan ahayn oo kasabkiisa ahayn dadka ajnabiga ay u akhriyaan ma gaara buu leeyahay qur-aankaas ma gaarayo laakiin ducada way gaaraysaa haddii loo duceeyo u duceeyo la yidhaahdo way gaari maxay ya qur-aanka adiga u akhrisana waa gaaraya ka adiga u akhrisan laanna kasabkiisiaa tahay camalkiisii baa tahay wixii adiga aad u akhriso way gaarayaan waxaana tusayo sadaqada iyo maaragtay ducadaba inay gaarayaan nabiyulaahi maxamed waatuu ducada noo sheegay idaa maata bnu aadama inqataca camaluhu ilaa min alaain qofka markuu dhinta camalkiisu waa go-a ilaa saddex qof mooye waxaa ka mid ah oo waladin saalixin yadcuu lahu walad saalixa oo u soo duceeyey haddii uu ka tagto ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisa waa uu gaarsiinaya marka intuu cibaadaysanayo sadaqada kuu soo bixinaayo qur-aanka ku akhrinayo waladkaas wado waa adoo nool oo shaqaysanayo kalebaad la mid tahay adoo qofka asagoo qabriga ku jira baaraka allahu fiikum jazaak
jazaak allah khayr arkayaa inaas jeclayn laakiin wax jira oo hadda meesha ka jira waxay ku saabsan tahay sidaa u noolahay waa sii xoogaa maaragtay tiro badan marka soomaalida ka hadlaya waxaa jira qaabo u nool yahay oo wilaas fursan dadkuna qaarkood ay ka bulmaan xalaal baa mise waa xaraan exaamul soo khafiifiyey waxaa ka mid ah in qoyska isqabay ay sheegtaan inay ama kala tageen ama ay walaalayihiin ama ay saxbays u ahayn si ay u helaan wax saa'id uga helaan xagga dowladda iyo meelaha laga helo waa saa idinku yidhaha lacagta ma qabo lacagtuna filaad waxaan ahay singal ama naag laga dhintay ama la furay baan ahay halkaasna lacag laga haato ninka odaguba in lagu qalqaaliyo inuu sheegto cudurro loo qoro kadibna la yidhahdo ninkaan waa la hayaa oo xoolo lagu bixiyo isagoo caafimaad gabadha haya la yidhahdo ninkaan in la hayo weeye oon cali lahayn oon xoog lahayn oo daybar loo xiro lacagna lagu raajo la xawla walaa lacagaha noocaas marka lagu qaadanayo ma maxaa ma xalaal baa mise waa xaraam sanad soo korkiisa آهي بارك الله فيكم وما قشنا ومرينا سوما آه وحوليها شيخا qaababka aan ku noolnahay dadkayga qaar ka midihii oo soomaalida ah baa waxaa ka mid a nin iyo xaaskiis inay yidhaahdaan waa kala tagnay ama isma qabno ama maarata ninkan qaraabaan nahay ama wax lamida oo la kala tago ayagoo isqabo si xoolo dheeriya ay dowladda uga helaan in waxaa ka mid ah qofkii waalidka ah ama odagii ama habartii qofuu noqdaba waa jiran yahay layidhaha isagoo fiyow si maarata inta dad loogu qabto xoolo lagu helo iyo wax lamid a marka waxaasi xoolahaasi ma xalaal baa mise waa xaaraan buu yidhi horta runtii waxaan u malaynayaa waxaad ogtihiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aliithmu maa xaaka fii nafsika wa karihta an yatalica calayhi annaasu yah dembiga waxaa la yidhahdaa wixii adiga a ka shakiso adiga laftaada haddaad shakiso oo dadku inay kugu arkaan aad xataa nacdo waa imi wa midda kale nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuurun mushtabahaat laa yaclamuhuna kaiiru min annaas markaasuu yidhi faman ittaqa shubahaati faqad istabra'a lidiinihi wacirdi waman waqaca fi shubahaati waqaca fi alxaraam qaraac yarca xawla alxima yuushiku an yaqac marka xalaashu waa caddahay xaaraamtuna way caddahay arrimo mushtabahaadahoo aan caddayn baa u dhaxeeyo arrimahaas oo dadka badankii oysan aqoonin wixii marka xalaashii caddayd xagga markii ay tahay xaaraamtuna ay caddahay shaki wixii kaa galo maxaa la rabaa inuu qofka ka fogaado iskaga tago haddayba shaki kaa galo oodan garanaynin haddii marka shubhadii uu qofka ku dhaco uu sameeyo nebigu wuxuu yidhi waqaca fi lxaraam marba hadduu shubhada la yimaado xaaraan buu qofka ku dhacay waxaa la mida buu yidhi qof xoolo ku ilaalinayo beer agteed beer weyn oo maaragtay doogle agtiisa ku ilaalinayo xoolahaas laa shaka way gelayaan beertana waa daaqayaan soo maa waa inay galaan la coos bay doonanayaan saasoo kale buu la mid yahay qofka shubaha ku dhex wareego xaaraamtaas way gaarsiinaysaa marka sidaa darteed arrintan waa khiyaana waay waa khiyaano wey qofka muslimkaana uma bannaana qofka muslimkaana uma bannaana wax can shay xaaraama weeye gaalka laftiisa inaad khiyaano uga soo qaadato yacni maaragtay ee xoolahaas qofka been uu sheego waxa ku jira waa kadib waxa ku jira waa khiyaano waxa ku jira maaragtay yani xataa muru'ada shakhsiga qofka muru'adiisa sharaftii qofka ayaa ku baaba'aysa weeyaan waa dulmi wey marka sidaasoo kale waxaa la rabaa walaalayaal masaa-ishaasoo kale xataa dacwadii islaamka oo qofka dadka muslimka oo gaalka dacwada ugu yeeri lahaa ayaa meesha ku baaba'ayso soo maaha waxaa la sheegaya anigu ma arag laakiin dadkiinaan aan ka maqalnaa meelaha markaan yurub iyo maarata north america iyo markaan canada u badbadnaan jiray aan i imaado su-aalaha noocaanoo kale bay dadku badanaaba weydiiyaan waxay leeyihiin hataa dadka caamada iska daa gabar indhashareer qabto baa waxay leedahay waxaa iga ilma ilmay dhalaysaa markaas waxay leedahay ilmahan saaxiibkay baa iga dhalay saaxiibtinimaan ku dhalay leedahay eesh haadaa diintaada aad sheeganayso saaxiibtinimaan ku dhalay xijaabna waa xirane cawradaadana ninaa siinay miya waa leedahay xaaraan buu iga dhalay xijaabna waa isku dadaysaa indhashareerna waa xirane sax ma aha marka waxaanoo dhan waxa weeye waa xaaraam weeye dadka muslimkaana waa wada ognahay inay xaaraam tahay walimu maxaaka fii nafsika waay ninaan ka shakisnayn ma jiro qofka samaynaayo shaki buu ka qabaa waa ogyahay marka aan ka wada tagna baaraka allahu fiikum jazakum allah khayra sheekhana waa kaari. waa sidaan.
xashbo soomaalidu magacyo aanay lahayn bay wada wadata oo wuxuu ku tegay duruuf baa wada keentay Eh, si kastaba ama ha ku timaado qofka aan magacaanu lahayn ku jooga wadanka qurba ah ma- ma ku xajiin kara magacaa waa saas wey. wuxuu leeyahay sheekhu dadku markay dhulka- dhulkan yimaadeen magacyo aynan lahayn bay iska qorteen qofkii marka magac ee, xajka raba inuu aado magacuusan lahayn ma ku xajinaya yani xajkiis ma ansaxaya wey hadduu ku xajiyana horta sida fiican waxa weeye qofka inuu magaciisa qorto sida qofka u wanaagsan waa taas weye oo waalidkiisa iyo dadkiisa oo ku abtirsado taas waa sida diinku iyo ay shareecadu qabta weeyaan Eh, amaa min naaxiyat alcibaada oo xajka ku saabsan xajka iyo dembigan qofka uu galay waa kala laba wa xajka adama saamayn karto xataa culammada fikiga waad aragteen hadduu mare uu soo xaday oo dadka soo boobay ama soo xooga ama uu soo xaday hadduu inta xirto oo salaad ku tukado culammadu waxay leeyihin salaaddu waa ansaxaysaa laakiin marada dembigeedii uu soo qaatay gooniya loola xisaabtamaya waa lala xisaabtamaya laakiin salaaddu waa ansixi marka xajkaa waa ansaxaya oo xaj ma xajin karo hadduusan eh, magac khaldan hadduu watahay xajkiis ma ansaxayo ma jiro xajkaas wuu ansaxayaa arintaana khaladoo gooni u galay maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma- man intasaba ilaa hayri abiihi riwaayaadka qaar faqad kafara bima unzila calaa muxamed ama faljannatu calayhi xaraam riwaayaadka qaara dhigayo qofka aabbihii qof aan ahayn ku abtirsado jannada xaaraamay ka tahay buu yidhi ama maaragtay waxa weeye nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey buu ku gaaloobay oo ku kufriyey kufriga maaha kii diinka looga baxayey laakiin kufrin duuna kufrina la yidhaahdaa waa macsiya kabiira weeyaan marka qofka inuu waalidkiis ku abtirsado ayaa la rabaa taana waxa weeye qofka waalidkiisa inta asagoo yaqaana inta naco dad kale ku abtirsadaa loo jeedaaye adoo aabbahaa le haddaa magacaan jirin iska qoratay hadda waa uun- waa waa dembi uu qofku sameeyey keliyahe kan la leeyahay faljannatu calayhi xaraam ma soo gelayo waa ninka nasabkiisa ka wareego oo yidhaahda odagaan ima dhalin aniga kanaa i dhalay nin kale uu ku abtirsada kaasaa loo jeedaa weeyaan wallahu aclam marka masaladan yani isma khuseeyaan xajka waa ansaxayaa beenta uu sheegana qofka ilaahay baa kula xisaabtamaya ha uga tooba keena rabbi subxaana wa tacaala waqti waa dheeraaday salaadiina waa xajigaas ma
aan laba su-aalo waabay haye wadaadkaasa ka hore akh waa ku arkaaday haye akh waa maya wadaadkaas wadaadkaas raalli oo tafadal akh su-aal soo maaha
بارك الله فيك آمين كل خير إن شاء الله ما شاء الله آمين إن شاء الله بارك الله فيك الحمد لله
فلبينك oo ibaaxyadu ku mas-uulan yihiin oo aroosyada lagu qabto oo meeshaas oo guddiga haddaad inta ka samayn kartaan adigu kuma leyn adigooda wax noo qabo annaga u baahan inaan daad raggaas inta u tagno sarfiila ka mid yahay sheekh aadan ka mid yahay culammada masa- masaajidka imaamka dhan iyo kuwa jooga looga faa'iidayo aadan naga tegin iyadoo meelna lagu dhufsan annaga haddii kale qoriga asheega dadka waa nala wataa waxaa masaajid dadka kashiigu baa loo baahan yahay sarna in lagu dul lagu baahan annaga gaaladii xataa naftooda baa annaga hal uqaac oo islaam ah oo hal diina leh inteenaan hadda nin aan meel ka iman annaga kulli masaajidaan ka wadanay si aan adigana ku xirmayno diinteenana u dhagaysana fursadaana caawaha qof walba gurigiisa la tago waa ka fakaraya marka sheekhana waxaan kaa codsanaya arrintaa waa nagu culusta magaalada aan deganahayna magaalo weyn wey islaam baana hal kelmadii hal waaxid ilaahay baana wada caabudnaa sida aad tiri waxaan u baahanaa inaadan nooga tegin arrintan kuwii xaggaa ka soo dhistaaba hadda joogaba lillahi alxamd hadalka aada uga helay marka hadda wala soo taga ka imid waa subaxaday hadda samaynaya inaa is aragteen anigu moog laakiin inaad guddi samayso oo aad xataa annagana howlgeliso annagana ayaga aan runta u sheegno inaan filibiinka ku geyno qadcan waay masaajid sideed boqol oo qof oo qaado oo haweenkii iyo dadkan masaakiinta wada wada oo loo baahanya inay arrinta ogaadaan in aan meel kugu qarino falilahi alxamdu ma yeelayno annaga جزاك الله آه بسم الله إخوة آن جزاك الله خير هذاك ما اسمه عبد الله ما هو عبد الله عبد الله محمد شرع سيدا حالي بلغو شيغي شيخ مساجد لو ديدي ما جiro مساجد كستا سيدا حالي بلغو شيغ شيخا أنغا كينا ودنك أنغا فيزا أدرنا haddana masaajid kasta oo soo codsada oo u yeera diyaar baanu inuu tago xaqana gaadhsiiyo wax kastoo wanaaga uu sheego oo annagana amro diyaar baanu nahay maqlaysaa masaajidkii adinku intaad u tagtaan ama iyagu noo yimaadaan masaajidkii noo yimaada oo dhan diyaar baanu nahay sheekh inaan geyno qaar annagu aan la hadalay baa jira xataa aniganaan la hadlay rag ila joogay baa jiro markaan la hadlaayay hadda halkan fadhiya masaajidka dhex fadhiya sheekh cukaashe ayaa yimida ma idiin keenaa telefoonka haysi waan kusoo wici doonaa bilaa hadda sidaa haddaad ayi masjid mana soodha aniga waan la socday sheekha waan la socday masaajid walba wuu tegey muslimiinta wuu wacdiyey waa u muxaadareeyey xataa masaajidka abubakar sooma ahayn oo ku yaalay oo cabdiraxmaan sheekh cumar uu joogay ugu dambayntii way ogolaadeen laakiin maalin habeenkii ugu dambeysay oo sheekhu tegi lahaa ayuu sheekhu isbitaal galay wakhtigaa dhammaaday annagu sheekh meel kuma ceshanayno waxa u keennay inuu diinta islaamka faafiyo masaajid kasta waa kugu celinaya aakhadullaahi masaajid kasta diyaar baan u nahay inaan geyno een, inuu aimada masaajida oo dhan la hadlo oo nala dardaarmo waan ku jiray maana soo dhan raggu la hadlaaya nala dardaarmo oo nala hadlona diyaar baanu nahay sheekhana intaa ka dambaysa ha sii wado
sheekh haa suga suga aan dhegaysana sheekha khayr allah ku sii fadal sheekh haye sheekh
inaan kuu sheego keliya haa xaqa kuu sheego
odayaashaan soomaalida oo aad ka hadlaysay waxay ogaatay dhibaato haddaad ula kulantay maraykan steedyadiisa khilaafkii aad aragtaa oo dhan ahmiyad inaad siiso oo ka qabato garabna aad u weydiso odayaasha iyo culamada intaadaad ku arag hadal intaan xaqa laga garan iyo haddii qoladii ku martay qaadicintaba gaadhka u dhaxeeya lagu kala warwareegayo in adigu aad bartanka soo istaagto aad gaadhka uga baahnayso kaala جزاك الله خير جزاك الله جزاك الله آه، جزاك الله خير siduu sheekhu sheega weeye een anigu markii aan lahaa masaajid rag maamul masaajid aan la kulmay oo aan idhi sheekh cabdiqaadir cokaasha ayaa yimid ee diyaar ma u tihiin masaajidkiina in la keeno ibnu taymiya ma dhihin anigu masaajid baan sheegay haddii sheeg la yidhahda waan sheegay ibnu taymiya ma dhihin ibnu taymiyana ma ahayn anigu midkaan la kulmay oon arkay waa garataan soma laakiin masaajid masaajidda colombus ka midaan sheegay sheekh cabdiqaadir muddo dheer buu joogahayaa magaalada dhowr iyo toban beri ayuu joogayaa masaajiddana waddankan dowlad baa ka dhisan masaajidku maamul buu leeyahay sheekhu iskama tegi karo ilinka intuu ku garaaco iskama geli karo annaguna intaan sii qaadno ilinkama gelin karno asagoon maamulkii iyo raggii muxuu ahaayey meesha joogay aynan ogolaanin Een, ayib jazaak allah waa gu ogahay xaaji nuur xaaji nuur waa ogahay saa tiri jazaak allahu khayr Een, waa gu ogahay inaad wadaad khayr jecel tahay khayrka waa kula jecel lahay jazaak allahu khayr muwaafaqada iyo wanaagga kitaabka iyo sunnada calaa fahmi saxaaba in maarata isku raaca suu sheekh reegayay diyaar baa unahay bilaa shuruud masaajidkii nala soo xiriira waa geynaynaa sheekha kaa nala soo xiriirin soo maaha liga nidaamba maaha xaseen ku geyn karnaa masaajid kasta oo nala soo xiro oo yidhaha sheekha noo keena waa geynaynaa diyaar baanu nahay meel kuma xirna ama adinku ka soo diyaariya masaajid kasta oo nala soo xiriiro oo yidhaahda sheekha noo keena waa geenina ama kaa nala soo xiriirin waa baab kale wey Sheekh, iska daa. ayib haye intaa ka gudba markaa maya waa bis sheekh iska daa.
culamadaasi yahay ragga siis sheekhaasaa ku xigaysay mise ninka ninkaas yarkaasa ku joojisay ها اخي عوالك هاي
هي هذا ال- هو- فضل شيخ عليكم السلام baaraka allahu fiikum horta nasiixada waxaa weeye qof walboo muslima ukhuwada islaamiga inuu ilaaliyo walaaltinimada oo ilaahay uu dadka muslimiinta walaaleeyey inuu ilaaliyo tan labaad cibaadadaada mar hadday waxay cibaado yihiin oo diin yihiin waxaa la rabaa sunnada qofka inuu sunnada ku dadaalo qofba qofkuu sunnada uga sii yani dhaqan badan yahay uu ka sunnisan yahay inuu maaragtay xiriirkiisa u badiyo qofka adiga kaa taqwada badan kaa sunnada sunnada iltisaamkeeda badan kaa cel- kaa macrifada badan inuu qofka ku xirmaa la rabaa shabaabkana runtii waxaan leeyahay waxa maanta ay ururadu ku tartamayaan waa dhallinyarada waa sida xalayba had meelkaa isla joognay aan isla sheegnay odayaasha inaysan xarakaadku ku darsan hooyooyinka aan ururada lagu darin laakiin waxa lagu darsadaa ay yihiin dhallinyarada dhallinyarada lagu darsadaa dhallinyaroy aniga waxaan leeyahay horta urur ha gelinina kii urur ku jiro iskaga bax ilaahay dartiis uga tag ha ka mid noqonin ninkii urur ugu yeeraya dadka muslimiinta ee dhulkan beledul kufri joogo urur soomaaliya laga xukumo oo guddoomiyaheedii guddoomiyihii ururka oo soomaali jiro yuusan dadkan ku halaaginayn ha iska daayo ha ka haro ilaahay dirtiis ha uga baxo masla- maslaxadda ummaddan iyo diinkooda siday ku badbaadi lahayn ha ka shaqeeyo dhallinyarada waad ogtihiin dhallinyarada inta la tashkiiliyo wax lagu shubo baa la dirayaa waxaa laga yaabaa inuu inta soomaaliya tago isku soo qarxiyo is soo qarxiyo qaraxan islaamku ma ogola waxa isqarxinaya odayaasha ma aha hooyooyinka ma aha waa dhallinyaro waxa la dirayo marka waxaan leeyahay qofba qofkuu sunnada uga dhow yahay soo dhoweyso maxaa yeele walaha waxaa la yidhaahdaa iyadoo muslim kasta uu leeyahay haddana iltisaamka sunnada qofka ou laasimo dariiqii salafkii ou laasimo buu kaaga dhowaanaya marka waxaan leeyahay horta urur ha gelinina dhallinyaroy waa idinka waxa lagu tartamaya wey ururkii ku jiro uuna iskaga bax dadka muslimkaana ku kala hormari say diinkan qofka ugu dhaqmayo ugu u kala hormarso kii sunnada laasimo oo kaa taqwo badan ilaahay kaaga dhow maxaa yeele ilahay wuxuu leey ina akramakum cinda allahi atqaakum kan ilaahay idinkugu karaamada badan agtiisa waa qofka idinkugu taqwada badan waa marka inta saa in lagu raaco intimaa'aadna aysan ku raacin qabiil qabiilna uusan ku raacin iyo qabyaalatoona ku raaco manhajka saxiixa inta oo wata ku raaco marka waxaan leeyahay taa weeyaan wadaadada waxaan ku darayaa sheekh eh, sheekh sheekh cabdulaahi hadalka uu hadda sheegay jazaahu llahu khayr aniga markaan la kulmay oo meeshaas aan minneabolis kula kulmay hadalkayga waxaa ka mid ahaa waxaan ku yidhi xataa si aan caadifo uga raadiyo bal dadka waxaan ku yidhi walaalayaalow aniga marti baan idiin ahay soo maaha qofka martidana walaalkiisa martida inuu karaameeyaa la rabaa soo maaha man kaana yuumin billahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfahu ikraamu dayf waxaa iiga dhigtaan ururadan inaad ka tagtaan oo dumisaan oo faraha ka qaadaan iyo xijaabka muslimka aad dhex dhigtaan inaad iskaga daysaan intaas karaamo iiga dhigaan hadda idinkan waxaa idin weydiisanaya ikraamkaygii magaaladiinnan inaad ka dhigtaan xuduudahan masaajidyaha loo kala dhigdhigtay inaad tuurtaan oo manhajkaa saxaabada aad ku wada midoodaan kulligiin arintaasaan laftiinna idinka codsanaya baaraka allahu fiikum